بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى درس وحو نقونيا الدرس السابع درس التضواد ومن أحكام العيد أحكام عيد أنك هذيني waxaanu ka soo baxnay salaadii iyo khudbadeedii khudbadii baa inoogu dambeysay marka maadaama salaadii haddii la tukaday khudbadiina la akhriyey waa dhammaatay ciiddii markaa maxaa la sameynayaa markaa kabacdi darsigan marka waxaanu kaga hadlaynaa attahni'a attahni'atu bilciid ciidda in la isugu tahnadiyeeyo oo waxa weeye dadku ay ismarxabeeyaan oo ciidda wanaagga iyo damaashaadka la isugu duceeyo waxaynu fiirinaynaa waxa ay waxa weeye salafkii ka sugnaaday oo waxa weeye ay sameeyeen ayaynu eegaynaa ma hayno xadiid saxiixa iyo aayad ina amraysa inaynu saa iyo saa samayno laakiin waa ficlu salaf maxay sameeyeen salafkii saxaabadii ridwaanullaahi calayhim maxaa ka sugnaaday markay tukadaan maxay samayn jireen dadkeenna maanta joogana maxay sameeyaan labadaasaan isbarbar dhigaynaa aynu eegaynaa marka sida wanaagsan oo inoo caddaan doonta inay tahay sidii salafku ay sameeyeen attahniya waa bogaadin weeye in laisku bogaadiyo oo laisku tahniyeeyo wanaagga qofku uu helay bishii ramadaan oo dhan buu soo soomanaa wanaag buu ku soo jiray wuu soo dadaalayey taa marka in la yidhaahdo wanaag loo bishaareeyo oo qofkii erey wanaagsan la yidhaahdo waa waxaad u wanaagsan laakiin waa inay noqotaa wax ka sugan waxa weeye haddaan xadiid iyo aayad loo haynin waa inay salafkii maxay sameeyeen waa inay isweydiinaan leannahu salafkii raaca layna yidhi saxaabadii ridwaanullaahi calayhim maxay marka saxaabadii ka sameeyeen arrinka waxaa la weydiiyey sheikhulislaam ibnu teymiya raximahu llahu tacaala ayaa arrinkan la weydiiyey tahniyada fa ajaaba waxa uu ku jawaabay ama tahniyatu tahniyadii miyaa in la isku tahniyeeyo oo maalinta ciidda yowma alciid maalinta ciidda in la isku tahniyeeyo yaquulu bacduhum libacdin qaarkood uu qaarka kala yidhaahdo idaa laqu idaa laqiyahu markii uu la kulmo bacda salaati alciidi markii salaada ciidda la tukado idan tahniyadii marka waktigeedii waa halkaa ku tilmaamay bacda salaati alciidi markii ciidda salaada ciidda la tukada kabacdi ayuu wuxuu odhanayaa taqabbala allaahu mina wa minkum taqabbala allaahu alla hanaga aqbalo minnaa annaga wa minkum iyo idinkaba taqabbala allaahu alla ha aqbalo ay lisaalixi alacmaal acmaashii wanaagsanaa oo aan soo samaynay oo soonkii qiyaamu ramadaankii qiraa'atu lqur'aankii waxa weeye ciiddii la tukaday kulli xajkii sidoo kale acmaashii xajka oo la soo gutay hadday tii xajka tahay leannu axkaamul ciideyn waa isku axkaam wey meelo yarar bay ku kala duwan yihiin marka taqabbala allaahu minna wa minkum intaas ayay oran jireen salafu saalix ridwaanullaahi calayh waana duco waa wanaag erey wanaagsan weeye taqabbala allaahu alla ha aqbalo wixii aan samaynay minnaa wa minkum annaga iyo idinkaba allaha naga aqbalo taas ayaa salafkii ka sugnaatay waxa uu yidhi sheekh islam temiya fa haada qad ruwiya waxaa laga wariyey arrinkaas can daa'ifatin min asaxaaba qeyb saxaabadii ka mid ah ayaa laga wariyey oo ay taabiciintii ka wariyeen annahum kaanuu yafcaluunahu inay arrinkaas samayn jireen oo ay odhan jireen taqabbala allaahu mina wa minkum wa rakhasa fiihi ala'imma a'immadiina saasay u oggolaadeen oo waxay yidhahdeen arrinkaas ayaa wanaagsan in la sameeyo sababto maadaama ay tahay arrin wanaagsan oo saxaabadii laga wariyey wax inkirana ay jirin in ducada la isugu duceeya ayaa wanaagsan inaad marka adiga bilowdid iyo in lagugu bilaabo labadaba waa isku mid wey waxa uu imaamu axmed isaga laga wariyey wuxuu odhan jiray anigu ma bilaabayo laakiin haddii laygu bilaabo waa ka ajiibaya sababto waxa uu leeyahay maadaama aan wax nasa ku sugnaanin taaniyaddii in dadka loo taaniyeeyo oo ayna dee salaantii oo kale ahayn waxba bilaabi maya laakiin haddii laygu bilaabo oo qof uu igu bilaabo ila waa ducee anna waa u ducaynayaa waxaan odhanayaa taqabbala allaahu minna wa minkum ilaahay hayda ka aqbalo ayaan odhanayaa marka fataawada ayuu ku soo guuriyey oo waxa weeye ay saa ugu qoran tahay sheikh islaam ibnu teymiya raximahu allahu tacaala markii la weydiiyey saas uu caddeeyey halkaa waxaan ka faa'iidaynaa marka laba faa'iide baynu qowlkaa ka qaadanaynaa kow waxa weeye waktiga la odhanayo oo tahniyada waktigeeda waa bacda salaati alciid waa markii ciidda la tukado oo laga baxo oo imaamku khudbeeyo ayaa markaa la isku tahniyeynaya taasi waa waktigeeda midda kale maxaa la odhanayaa taqabbala allaahu minna wa minkum ayaa la odhanaya yaa looga dayanayaa assaxaaba ridwaanullaahi calayhim saxaabadii baa looga dayanayaa nebiga xadiid lagama hayo waxa weeye aayad qur-aana looma hayo qofkii aan waxba odhanoo iska aamusana ma dembaabin waayo sababto arrintaani waajibna maaha waxa weeye wax nebigii sunneeyou yidhi ilaa ha la sameeyana ma aha waa arrin wanaaga iyo farxadda la socota oo duca weeye waa duco oo la isku ducaynayo ilaahw naga aqbal acmaashii aan soo samaynay weeye waxa meesha ku sugan oo dhammi sidoo kale xaafid ibnu xajar raximahu allahu tacaala fadxulbaariga marka uu ka hadlaya axkaamulciid waxa uu yidhi waxa aanu warinnay buu yidhi oo aanu ku soo aruurinay fi lmuxaamalaat muxaamalayaat macnaha kitaabkiisaas halkaas markuu ka hadlayey ayaanu waxaanu ku keennay buu yidhi biisnaadin xasan sanad xasana ayaanu ku soo guurinnay buu yidhi oo aanu ka soo guurinnay yaan ka warinaynaa can jubayr ibni nufayr ninkaas ayaanu ka warinay oo taabiciya qaala waxa uu yidhi kaana asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayh waalih wasalam kaana waxay ahaayeen oo camalkoodu ahaa oo ay samayn jireen asxaabtii rasuulku sala allahu calayh waalih wasalam idaa idaltaqow markay kulmaan markay kulmaan waxa weeye yowma alciid maalinta ciidda markay kulmaan yaquulu bacduhum libacdin qaarkood qaarka kale waxa uu odhan jiray taqabbala allaahu minna wa minkum ilaahay annaga iyo idinkaba ha naga aqbalo ayuu odhan jiray taana xaafid ibnu xajarna saasuu u soo raray oo uu sanad xasana ku soo raray fatxulbaariga sidoo kale ibnu qudaama filmuqni isna waa ku sheegay oo waxa uu yidhi oo uu tilmaamay anna muxamed ibnu ziyaad ayaa qaala waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa buu yidhi maca abi umaamata albaahiliy والسحابي الجليل أبو أمامة الباهلي ومعروف ومن الصحابة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيه ركل والصحابة دينا والتشوقين من كان واتابع ورنية وحو يري فكانوا waxay ahaayeen idaa rajacuu min alciidi markay ciidda salaada ciidda ka ka soo baxaan oo ay tukadaan yaquulu bacduhum libacdin oo dariiqa ay ku kulmaan qaarkood qaarka kale waxaa odhanayay taqabbala allaahu minna wa minkum ilaahay hanaga aqbalo waxa weeye annaga iyo idinkaba ilaahay hanaga aqbalo ayay odhanayay imaamu axmed waxa uu yidhi xadiid umaama albaahili waxa weeye waa sanaduhu jayid waa xadiid jayida oo aada u wanaagsan halkaa marka waxaynu ka garannay culummadii waaweynayd oo dhan sida sheekh isaam xaafid ibnu xajar ibnu qudaama imaamu axmed kulligood a'imadii halkaa waxay mareen qowlka saxdaa oo la isugu taanay inuu yahay taqabbal allaahu minna wa minkum halka haddaan kaga gudubna marka wa amaa waxa ay sameeyaan dadka caamada ammaanta oo aad iyo aad u badan oo idaacadaha laga sii daynayo oo waxa weeye maaragtay meel walba la isugu dirayo masajiyada oo qof walba uu waxa weeye wasabka la isugu dirayo waxa weeye oo caamada laga keenay qaarkood waxay odhanayaan kullu caamin wa antum bikhayr kullu caamin antum bikhayr ayay odhanayaan waxa weeye qaarkoodna waxayba odhanayaanba hadda sida soomaalidu ay sameeyaan oo idaacadaha laga soo daynayo heesay u beddeleen ciida ciida ciid wanaagsan ciida oo heesa oo waxa weeye dee naaga fannaaniina ku heeseen ayaa dadkii looga dhigayaa damaashaad arrinka noocaasa wax wanaagsan ma aha waa macsiyo weeye waayo hees meesha in la keenaa xaaraam wey mar haddii meesha hees timaado wanaag iyo khayr waa ka baxaya sababtu waxa weeye heestu waa camal shaydaan weeye waa camalkii shaydaanka marka ikhwaani waa khawaatii ereyga wanaagsan ha la isugu tahaniyeeyo oo ciddii tahaniid isku diraysa oo ciiddii isku diraysa qofka ha u dirto taqabbala allaahu minna wa minkum ha u direen laakiin yaan loo dirin heese heese iyo waxa weeye maaragtay hees iyo ciida ciidoo damaashaada wixii ay ku heesi jireen oo waxa weeye laga soo dayn jiray idaacaddii soomaaliya waxa weeye oo heesahayd yaan waxaa lagu mashquulin ilaahina ha laga cabsado waxaasina waxay soo gelaysaa atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr ma wanaaggii baan ta ka tagtaan ayaad waxa liita qaadanaysaan wanaaggii salafka laga dhaxlay oo layna yidhi hala raaco oo wanaaggooda ha lagu daydo waxa uu ahaa taqabbala allaahu minna wa minkum amaa waxaan dadku maanta inoo keeneenoo naf lahayn iyo waxa weeye heesaha ah waxaa bannaankaa laga maro wanaaggana ha la isugu taanayeeyo waayo camal wanaagsan baa la soo qabtay waxaa la rabaa wanaag farxad iyo wanaag in lagu dhammaystiro insha allahu tabaaraka wa tacaalaa tanna halkaasaynu kaga baxaynaa mas'alada waxaynuna u gudbi doonnaa munkaraatul-ciid waxyaalaha dadku munkarka ay sameeyaan maalinta ciidda ayaynu u gudbi doonnaa insha allahu tabaaraka wa tacaalaa maadaama aan doonayno inaynu ficilkeenna iyo dhaqankeennaba waafajinno sunnaha walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin